بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد وتفسيرك القرآن كسورة الأنبياء دمات كيدي ويه markii alle uu yidhi subxaana wa tacaala sidii gaalada lagu yaqiinay waxaad caabudayseen iyo idinkaba waxaa weeye naarta ayaad ku arooreysaan markuu ilaaha yidhi yee intay farxeen oo qosol u dhaceen ayaa waxay yidhaahdeen idan waxaa weeye nebi ciise waa la caabuday naarta ayuu ku aroori malaa'igtii waa la caabuday naarta ayay ku aroori cusayr waa la caabuday naarta ayay ku aroori waxaasay yidhaahdeen tiibaa ilaahay marka aayaddan marka sababu nusuulkeeda waxaa weeye can ibni cabbaas waxaa laga wariyey qaala inuu yidhi lammaa nazala qowluhu tacaalaa ilaahay qowlkiisii markuu soo degay innakum idinka iyo wamaa tacbuduuna waxaad caabudaysaan oo min duuni illaahi ilaahay sokadiisa ah xasabu jahannama ayaa tihiin shaqa daalika wuxuu dhibay calaa kufaari quraysh quraysh aad bay uga xumaadeen taas in iyaga iyo macbuudyaalkoodiba naarta lagu gurayo wa qaaluu waxay yidhaahdeen shatama aalihatinaa ilaahyaalkanagii buu caayay wa atow waxay u yimaahdeen ibnu zac waawa ibnu zabcari nin nin laydhaha ibnu zabcari ayay u yimaadeen wa akhbaruuhu way u sheegeen fa qaala wuxuu yidhi low xadartuhu haddii anigu aan joogi lahaa la radadtu calayhi waan radin lahaa qaaluu waxay idhaha wamaa kunta taquulu lahu maxaad ku odhan lahayd qaala wuxuu idhi aquulu lahu maxamed waxaan ku odhan lahaa haada almasiixu tacbuduhu nasaaraa nasaare ayaa caabuday wa haadaa cusayrun cusayr tacbuduhu alyahuud baa waxaa weeyaa caabuday afa humaa min xasabi jahannama jahannama xaabadeeda miyay ka mid yihiin facajibad quraysh way la yaabtay min maqaalatihi hadalka uu ku hadlay wa ra'ow waxay arkeen anna muxammadan qad khusima in doodii laga helay fa anzala allaahu ilaahay wuxuu soo dejiyey ina aladiina waata marka ina aladiina kuwii sabaqad ay u hormartay lahum iyaga minaa annaga agtanada alxusnaa tii wanaagsanayd ilaan iyagu waxaa weeye nacaabudana ma dhihin shuqulna kuma laha oo wayba ka beri noqonayaan sabaqad lahum asacaadatu ulaa'ika kuwaa canhaa jahannamadii mubcaduuna waa laga fogaynayaayo kulaylkeedana ma arkayaan cadaabkeedana ma dhadhamiyanaan kuwaasi waa ilaahay awliyadiisii jidka siraadka ayaa iyagoo hillaaca ka degdegwadan ayay marayaan gaaladuna naartay jisiyan ayay ku hadhayaan ulaa'ika canhaa mubcaduun laa yasmacuuna ma maqlayaan laa yasmacuuna kuwii ilaahay uu subxaanahu wa tacaala xasiisahaa dhaqdhaqaaqeeda ma maqlayaan yani dhaqdhaqaaqa naarta iyo shanqadheeda laa yasmacuuna xasiisahaa shanqadheeda ma maqlayaan oo wahum iyaga fii maa shay bay ku sugan yihiin ishtahad ay jeclaatay anfusuhum naftooda ay jeclaatay ayay ku raaxaysanayaan wahum fii ma ishtahad anfusuhum oo jannadii waxay naftooda jeclaatay oo taladu lacyunu maa tashtahihi lanfusu wa taladu lacyunu ayay ku sugan yihiin waxaa wahum fiiha fiima ishtahad anfusuhum khaaliduuna way ku waarayaan laa yaxsunuhum ma murginayo alfazacu argagixi alakbaru ee weynaa oo ahwaal yowma alqiyaamadi iyo bacsigii iyo waxaas iyagu ammaan bay kaga sugan yihiin wa tatalaqaahum almalaa'ikatu malaa'igtiina way la kulmaysaa maxay odhan haadaa kan yowmuku maalintiinii weeye alladii maalintii kuntum aad ahaydeen tuucaduuna in laidin yabooha aad ahaydeen waa maanta oo khayrkan iyo barakadan aad haysataan weeye haadaa yowmukum aladii kuntum tuucaduun yowma natwi asamaa'a udkur ka sheekee baa lihi nabigeenna yowma maalin natwi aan duubayno assamaa'a cirkii aanu duubayno ka tayi sijilli sida sijilliga waxaa le waxaan waxyaabaha buugaga waaweyn ee sijilliga layahay dowladda ay wax ku qorato oo saa marka loo laisugu laabo kaasoo kale weeye yowma maalinka sheekee nadwi aanu laabayno assamaa'a cirkii ka tayi sijilli sijilliga sida loo laabo lilkutubi kutubta loogu laabo kamaa bada'naa sidii aan u bilownay awala khalqin khalqi kii u horreeyey baa nuciiduhu soo celinaynaa wacdan waxaa weeye wacdankaasi waa wacadallaahu ilaahay wuu yaboohay wacdan yabooh oo calaynaa korkanaga ah innaa annaga kunnaa waxaan ahaanay faaciliina kuwii samaynayo ayaan ahaanay marka waxaa ka mida walaqad katabnaa fi zabuuri kitaabka zabuuri ee nebi daawuud lagu soo dejiyey min bacdi dikri kitaabka lowxul maxfuudka ee gadaashii waxaannu ku qornay walaqad katabnaa waxaan qornay marka aayaddu waxay ka hadlaysaa middaa hore ka dayi sijilli kamaa bada'naa awala khalqin kuwii diidayey sidii aan markii horeba idiin soo bilownay yaa nuciiduhu idiin soo celinaynaayo awooddii aan idinku abuurnay markii horeba inaan idinku soo celinno way nagu jirtaa wacdan ilaahay wuu yaboohay calaynaa oo korkanaga ah innaa annagu kunnaa waxaan ahanay faacilina waan yeelaynaa walaqad katabnaa waan qornay fi zabuuri kitaabka zabuura min bacdi dikri lowxulmaxfuudka ka bacdi anna alarda dhulka yarisuhaa waxaa dhaxli doona cibaadiya addoommahayga alsaalixuuna oo wan wanaagsan waxaa weeye mu'miniinta oo saalixiinta ayaa dhaxlaya waxaa weeye kitaabka towraad iyo zabuur iyo ilaahay cilmigiisa waxaa ku an takuuna asamaawaatu waalardu an yarisa ummatu muxammadin sala allahu calayhi wasalam waalardu wayudkhilahum aljannata wahum asaalixuuna jannada kuwa gelayana waa kuwa wan wanaagsan iyagaa ardada jannada iyo adduunkana guusha helaya ana alarda yarisuhaa cibaadiya asaalixuun inna fii haadaa qur'aankana marka waxaa weeye ina alarda yarisuhaa cibaadiya asaalixuun waxaa aayadda u daliila waqaaluu alxamdu lilaahi aladii sadaqanaa wacdahu wa awratanaa alarda ardadana dhaxal siiyey marka kulli waa la isku dari karaa waxaa zabuur iyo kutubtii la soo dejiyey qur'aankii iyo cinda allaahi waxaa weeye intoo dhan markii laisku daro ardada oo adduunyada iyo tan aakharaba dadka saalixiinta ayaa dhaxlaya inna fii haadaa kani la balaaqan kifaaya ku sugan liqowmin qoom buu ugu sugan yahay caabidiina oo ilaahay caabudayo kan la soo sheegay oo suuradda lagu soo sheegay oo akhbaartii wacdigii iyo waciidkii iyo wax alla wixii wacdi ahaa waxaa ku sugan kifaaya liqowmin qoom buu ugu sugan yahay caabidiina oo ilaahay caabudayo oo ilaahay u khushuucayo oo ilaahay isu dulaynayo wamaa arsalnaaka nebi maxamedow kuma aanan dirin ilaa raxmatan naxariis unbaan kuu dirnay lilcaalamiina caalamka oo dhan loo naxariisanayo naxariis baad u tahay xataa jamaadaadka wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin waxaa fi lxadiid waxaa ku sugnaaday nabigeenna wuxuu yidhi ana raxmatun raxmaan ahay muhdaa oo waxaa weeye muhdaatun oo la hadiyeeyey ayaan ahay buu yidhi ana raxmatun muhdaa ayuu yidhi nabigeenna calayhi salaatu wasalaam raxmaddan qofkii aqbalo oo ku shukriyo adduun iyo aakharaba wuu liibaanayaa taas weeye raxmatan lilmu'miniina ilaahay ma odhan wa innamaa qaala wuxuu yihi raxmatan lilcaalamiina maxaa yeelay khalqiga oo dhan ilaahay wuxuu ugu naxariistay inuu nebi maxamed uu soo diray maxaa yeelay wuxuu la yimid liibaan kubraa oo weyn iyo in la badbaado oo shaqaawo cudmaa laga badbaado in gacmihiisa khayr badan lagu helo aakhiriya adduunkaba wuxuu waxaa weye wacallamahum bacda aljahaala wahadaahum bacda adalaala dadkii markay baadis markay jaahil ahaayeen waxbuu baray wuu hanuuniyey markuu bacda adalaala fa kaana raxmatan lilcaalamiin xata alkufaara waxaa weeyaan waxaa laga kor yeelay cadaabkii ciribtiri lahaa ayaa laga kor yeelay marka ilaa raxmatan lilcaalamiin qul waxaad tidhaahdaa nebi maxamedow innamaa in kale ma ahee yuuxaa waa la waxyooday ilaya aniga waxaa la ii waxyooday annamaa in kale ma ahe ilaahukum macbuudkiinnu ilaahun ilaah inuu yahay waaxidun oo keligii ah ee fahal antum idinku ma tihiin muslimuuna kuwa ilaahay u hoggaansamayo oo islaamayo ma tihiin fa in tawallow hadday jeedsadaan faqul waxaad ku tidhaahdaa aadantukum waan idin ogeysiiyey calaa sawaa'in waxaa weeye inagoo siman baan idin ogeysiiyey fa in tawallow hadday islaamka ka jeedsadaan faqul waxaad ku tidhaahdaa aadantukum calaa sawaa'in xaqii isaga oo loo siman yahay iclaamka oon qof lagu khaas yeelin qofka sokow waan idin gaarsiiyey wain adrii anigu ma ogi aqariibun miyuu dhow yahay am baciidun miyuu fog yahay maa tuucaduuna waxa la idin yaboohayo hadduu qiyaamihii yahay iyo hadduu cadaabkii yahayba anigu ma ogi maa adrii mataa yakuunu daalika alcadaabu goormuu ajalka qiyaamada iman cadaabku goormuu iman anigu ma ogi maa tuucaduun innahu alle yaclamu wuu ogyahay aljahra dhawaqa wixii kor loo dhigo wuu ogyahay oo min alqowli ah wa yaclamu wuxuu ogyahay maa taktumuuna waxaad qarinaysaan wain adrii anigu ma ogi lacallahu wuxuu mudan yahay waxa gadaal idinkaga dhigay oo idinkuna oo laidinku sugayo oo cuquubadii imtixaan idinka la idin imtixaanayo waxaad samaynaysaan ayaa la arkayaa wain adrii ma ogi lacallahu wuxuu mudan yahay cadaabkaa gadaal la idinka dhigay fitnatun imtixaan inay tahay oo lakum idinka la idin imtixaanayo iyo wa mataacun raaxaysiin ilaa xiinin ilaa ajelkiinna aad ka gaadhaan waxaa weeye ha iska noolaadeen baa la leeyahay marka intaa haddaad waansantaanna oo aad rumaysaanna aakhariyo adduunba waad liibaanaysaan haddii kalena haddii waxaa weeye cadaabkii baa idin sugaya qaala rabbi ixkum bilxaqi qaala nabigeenna wuxuu yidhi calayhi asalaatu wassalaam rabbi rabbigayow uxkum xukmi bilxaqi xaq xukmi wa rabbunaa rabbigayaga almustacaanu kii la kaalmaysta weeye calaa maa shay baa loo kaalmaysaa tasifuuna ay tilmaamayaan oo beenta waan sabrayaa ilaahay baan kaalmaysan waxa ay kufriga iyo beeninta ay sheegayaan aayadda waxaa weeye ilaahay oo subxaanahu wa tacaala amarka loo bandhigo lagana sugo oo laga tawaquco faraj in agtiisa fa huwa nicma annaasiru wa nicma almuciin isagaa cid gargaarto iyo cid kaalmaysaba isagaa ugu wanaagsan ilaahay suuratulxaj suuratulxaj waatanaa waxaa weeye madaniyatun sheekhanu saasuu caddeeyey laakiin waxaa weeye laiskuma raacsano suuraddani waa suuradaha afar afar suuradoodoo ay culimmadu qaarna yidhaahdaan waa maki qaarna ay yidhaahdaan waa madani maxaa yeelay waxaynu arkaynaa labadii shayba way way way ku dhan yihiin dhinacna waxaad arki iyadoo laga hadlayo xajkii iyo iyo shacaa'irtiisii iyo wixii oo dhan oo laga sheekayn baad arki iyo maxaa ahay niman munaafiqiina oo munaafiqiinna madiine unbay joogeen oo laga sheekaynaya waad arki oo waxyaabihii suuradaha madiinaga lagu yaqiinay way ka muuqdaan wixii suuradihii maka lagu yaqiino markay weliba suuraddu sii dhammaanaysana maka suuradihii ku soo degayey ayay u eg tahay wuxuu yidhi marka suuraddani waxaa weeye suuradaha madiine ku soo degay ayay ka mid tahay xagga tashriica shareecada ayay ka hadlaysaa waxay aada uga hadlaysaa sida suuradaha mekiga ah waka ayaa sida iimaanka way ka hadli tawxiidka way ka hadli iyadoo la isu degay iyo takwiif in lasa soo bixin doono way iyo abaalmarinta qiyaamada iyo mashaahideeda way ka hadli marka suuraddu mar hadday sidaa tahay waxaa weeye inay makiyo tahay bay u badan tahay waxaa kaloo laga hadlay xagga oo muxuaha tashriica oo waxaa la isu udina liladiina waa tan ay odhan doonto axkaamu alxaj walhadyina waa laga hadlay alamru biljihaad fii sabiili illaahi waa laga hadlay mawaadiic kale oo sidaasoo kale aho suuradaha makiga u eg ayaa laga hadlay waxay ku bilaabatay suuradda muxuu ahaayey bilowgeedaba si aad iyo aad looga cabsanayo qiyaamada iyo howlkeeda iyo say dadku u gilgilanayaan ayay ka bilowday markaa iyo soo bixidda dadka la soo bixin doono ayay ka bilowday iyo baraahiinta iyo xujada ilaahay inuu dadka soo saari doono haddana mashaahid yowma alqiyaama ayay keentay haddana waxay xikmada oo dagaalka gaalada lala dhigirayo laga leeyahay haddana ummado la halaagay bay ka sheekaysay haddana waxay ku soo khatintay asnaamta oo nimanka caabudayo oo maahmaah loo sameeyey suuradda suuratulxaj baa lagu magacaabay iyada oo la waarinayo dacwadii ibraahima alkhaliil calayhi salaam uu markuu beydkii dhisay waadin fi nnaasi bilxaji ya'tuuka rijaala wacalaa kulli daamirin ya'tuuna la yidhi ilaahay wuxuu yidhi bismi illaahi ilaahay magaciisaan ku bilaabayaa allihii arraxmaani naxariista badnaa alraxiimi ee naxariista badnaa dadkii oo dhan baa loo dhawaaqay fiiri inay maki tahay waxyaabaha u daliila yaa ayuha annaasu inta badan waxaa leh waa qur'aanka makiga ah yaa ayuha aladiina aamanuuna waxaa weeye waa qur'aanka madaniga ah yaa ayuha annaasu dadow ittaquu ka baqa rabbakum rabbigiinna ka cabsada ilaahay ka cabsada intaad adduunka joogtaan taacatullaahi in waxa uu xarimay laga fogaado ilaahay waxaa yidhi ha samaynin inuuinuuna kugu arkin wa anlaa yafqidaka xaysu amaraka meel uu ku amrayna inuuna kaa waayin taasaa taqwada la yidhaahdaa taqwada in badan baa la fasiray ittaquu rabbakum maxaa yeelay ina zalzalata asaacati saacadda qiyaamo gilgilashadeeda oo adduunka oo dhan uu ruxmayo oo gilgilanayo shay-un shay weeye cadiimun oo weyn yowma maalin weeye tarawnahaa aad arkaysaan tadhalu inay halmaamayso kullu murdicatin tu wax nuujinayso camaa ardacad wixii ay nuujinaysay oo watadacu ay dejinayso kullu daati xamlin mid uur u saaxiiba kulligeedna xamlahaa uurkiibay soo tuuri argagax daraaddii wa tara annaasa dadkii baad arkaysaa sukaaraa iyagoo saqraansan yaad arkaysaa wamaa hum mana ahaanin bisukaaraa kuwa oo saqraansanoo khamre ka dhergay oo marka khamro daraaddeed la dhacdhacayo ma ay ahaa walaakina se lagu noqoye cadaaba allaahi ilaahay cadaabkiisa yaa shadiidun adag oo sidaasay la dhacdhacayaan markii intaa la sheegay yaa waxaa weeye dadkiibaa marka la kala qaybinayaa sidii lagu yaqiinay kuwa diintaa ilaahay aan u soo jeedin oo muran iyo bilaabayo iyo kuwa toosan deh wa min annaasi dadkii waxaa ka mida man baa ka mida fili aayaddan oo kale iyo zalzalatu saaca iyo waxaa weeye waa qur'aanka mekigay u eg tahay wa min annaasi dadka waxaa ka mida man dad baa ka mida yujaadilu murmayo fillaahi ilaahay bay ku murmayaanoo bigayri cilmin cilmi la'aan yay ilaahay qudradiisa iyo sifaadkiisa ayay iyaga oo wax daliilay u hayaan aan jirin ayay ilaahay ku murmayaan waxay ku soo degtaa layidhaha aayaddan nin layidhahda annadar ibnu xaaris wa kaana wuxuu ahaa jadalan mid dood badanoo wuxuu yaquulu wuxuu odhan jiray almalaa'ikatu banaatullaahi malaa'igtu waa gabdhihii ilaahay marka wa min annaasi man yujaadilu fi illaahi bigayri cilmin cilmi la'aan waalqur'aanu asaatiiru alawaliina wuu dhihi jiray ninkaasi bacsina ma jiro bacda almowt waxaasuu uu ku murmi jirayo wa min annaasi dadka waxaa ka mida man yujaadilu dadku doodayo fillaahi ilaahay sha'nigiisa bigayri cilmin isagoon cilmi u lahayn oo wayattabicu raacayo kulla shaydaanin shaydaan kasto mariidun oo murxsan shaydaan murxay yuu raaci oo waxay khayrkiga ama shaydaan mariid oo mutamarid ah oo ilaahay ku tamaruday ilaahay iyo awaamirtiisa oo min alcutaadi almutamaridiina ka mid ah ama waxaa shajaratun mardaa'u baa la yidhaahdaayo waa shaydaan murxayoo khayrkii oo dhan buu ka murxsan yahay min kulli shay waxaa weeye wayatabicu kulla shaydaani mariid kutiba waxaa lagu qoray calayhi korkiisa shaydaanka annahu shaydaankii man tawallaahu qofkii weli ka dhigta oo arrinta u dhiibta iyo talada fa annahu shaydaankii waxaa yudiluhu qofkaa wuu baadiyaynayaa fa annahu shaydaankii yudiluhu wuu baadiyaynayaa wayahdiihi wuxuu tusayaa ilaa cadaabi asaciiri naarta hurayso ayuu ku hogaaminayaa fa innahu yudiluhu wayahdiihi ilaa cadaabi asaciiri shaydaanka yuqwiihi wayasuuquhu ilaa cadaabi jahannam ayuu u kaxaynayaa mar labaad baa haddana la dhawaaqo ilaahay wuxuu yidhi yaa ayuha annaasu dadow in kuntum haddaad tihiin fii raybin shaki kuwa ku sugan min albacthi soo bixinta la idinsoo saari doono haddaad shaki kaga tugan tihiin fa innamaa annagu khalaqnaakum waan idin abuurnay min turaabin caraan idinka abuuray allihii carra idinka abuuray miyaa idin soo saari waaya humma min nudfatin haddana candhuuf mini ah ayaa laidinka abuuray humma min calaqatin haddana xinjir oo kaleeto ayaa laidinka abuuray humma min mudqatin in yaroo sidii hilib la calaliyey ah ayaa laidinka abuuray taasoo mukhallaqatin oo ilaahay uu abuuray oo inuu taam yeelo oo iyadoo taama ay soo dhalato uu ilaahay ku talagalay iyo wakayra mukhallaqatin tu aan la abuurinoo inay soo dhacdo ay dhicis noqoto ay noqoto weeye marka sidaasuu iyuu dadkii u qeybsan yahay qiطca oo laxmi ah oo intii la calaaliyo mukhallaqatin wakayri mukhallaqa waxaa weeye mid khalqigeeda iyo qaabkeeda iyo la sargooyey oo la garanayo indhihii iyo dhegahii iyo taas oo kale iyo muxuaha madaxii iyo labadii gacmood iyo labadii lugood iyo wakayra mukhallaqatin waxaa weye allatii lam yukhlaq fiihaa shay aan waxba lagu abuurin maxaa loo abuurayaa linubayina inaan idiin caddayno lakum idinka inaan ilaahay subxaanahu wa tacaala asraartiisa iyo qudradiisa iyo xikmadiisa linubayina lakum inaan kamaala qudratinaa aan idiin caddayno inaan bini aadamka soo abuurnay caro haddana nudfo haddana muxuu ahaayey walaa tunaasibu bayna aturaabi waalmaa intaasoo dhan ilaahay wuxuu ula jeedaa inaad ilaahay awooddiisa ogaataan wa nuqiru waan sugaynaa fir arxaami riximka hooyada waxaan ku sugaynaa maa nashaa'u iyo wax alla wixii maa nashaa'u waxaan doonno ilaa ajalin madan laga gaaro musamman oo la magacaabay humma markaa kabacdi baan nukhrijukum idinsoo bixinaynaa tiflan idinkoo carruur yaryara humma markaas litabluquu inaad gaadhaan ashuddakum xooggiinni oo aad dad waaweyn ka noqotaan wa minkum waxaa idinka mida man yutawafaa waxaa fiiri tadbiirtaasoo dhan yaa iska leh man yutawafaa qof la oofsadayo oo dhimanayo isagoon waxaasoo dhan soo gaarin oo ashudkaayo aan gaarin wa minhum waxaa ka mida man yuraddu qof loo celinayo ilaa ardalilcumri cumrka kiisa ugu liito likay laa yaclama inuusan ogaanin bacda cilmin markuu wax kala rogi jiray oo nin caqli badan oo taliyo uu ahaa shay-an wax alla sidii carruurtii ayuu ooyi markaasuu isku kaadin wuu isku saxaroon wax uu kala garanayo ma leh waxaa weeye marka nabigeennana wuuba ka magangeli jiro allaahuma innii acuudu bika min an uradda ilaa ardali ilcumuri ayuu dhihi jiray likay laa yaclama inuusan ogaanin bacda cilmin ogaansha gadaasheed shay-an wa taraa waad arki awoodda ilaahay oo inuu awood u leeyahay inuu soo nooleeyaa lagu tusayaa wa tara al arda dhulkii baad arkaysaa haamidatan iyadoo bakhtiday oo aad moodayso oo oo intuu abaari ku dhacday madowgeeda iyo kulli ay geedaha iyo wax walba wada khushuucsan yihiinoo ilaahay ay raxmad ka sugayaan fa idaa anzalnaa markaan soo dejinno calayhaa ardadii korkeeda almaa'a biyaha markaan ku soo dejinno ihtazad way dhaqdhaqaaqaysaa oo biyihii bay cabbi oo markaasay soo foodhiciyo way soo kor bay u soo kici ihtazad waxaa weye way dhaqdhaqaaqi warabad way foodhici oo way soo way dibiraysaa wa ambatad way bixisay min kulli zawjin nooc kasta oo bahiijin qurux badan oo tigaad ah oo ubax ah oo udgaya waxaas oo saxan saxa ah ayay soo dayn daalika kaasi waxaa weeye wuu wuu dhacay sidaasaa dhacday oo inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala intaasoo dhan uu abuuro oo haddana dhulkiioo haamid oo bakhtiyey uu biyo ku soo dejiyo oo ay dhaqdhaqaaqdo ooy haddana soo dibirto oy oy soo foodhacdo oo wa ambatad min kulli zawjin noocla bahiijin oo qurux badan waxaa weeye daalika kaas bianna allaha alle huwa isagu alxaqu inuu xaq yahay weeye wa annahu isagoo yuxyi almowtaa waxa dhintayna wuu soo noolaynayaa isaga ayaa soo noolaynaya marka hadduuba saa dhulkiioo dhintay u soo nooleeyey dadka bini aadamkaee dhintayna wuu soo noolayn karaa wa annahu waxaa weye yuxyi almowtaa wixii dhintay oo bini aadama wuu soo noolayn karaa iyo cid kastaba wa annahu ilaahay calaa kulli shay in shay la arkana qadiirun awood buu u leeyahay wa anna asaacata saacaddii qiyaamana aatiyatun way imaanaysaa laa rayba shakina fiihaa inay qiyaamadu imanna wax shaki oo ka jiraay ma jiro weeyaan laa shakka fiihaa wa anna allaaha allana yabcathu wuxuu soo saarayaa man fi lqubuuri dadka xabaalaha qubuuraha ku jiro wa min annaasi kana waaka wa min annaasi dadkii waxaa ka mida man dad baa ka mida yujaadilu murmayo fi llaahi ilaahay ku murmayo bigayri cilmin isagoon cilmi haysanin walaa hudan hanuunna ma hayo walaa kitaabin muniir kitaab iftiimanaya ma hayo waxaa la yidhi cilmi uu haysta ma jirto oo saxiix ah wax macrifada ku hanuuninayana ma hayo kitaab oo nayir bayinulxujana ma hayo ee waxaaweye waxay isagu la tahay iyo hawadiisa ayuu raacayaa marka waxaa loogu celceliyey aayaddan iyo amhaashan in dadka loogu digo man yujaadilu fi llaahi bigayri daliilin walaa burhaan walaa kitaabi muniir taaniya wuu laabay cidfahu dhinaciisa taaniya cidfi dhinaciisa barbar buu u jeedsan kolba dhinac liyudila inuu baadiyeeyo annaasa dadka can sabiili illaahi jidka ilaahay inuu ka baadiyeeyo lahu kaas waxaa u sugnaaday fi dunyaa adduunyadan dhexdeeda khizyun hoog baa u sugnaaday wanudiiquhu waxaan dhedhansiin doonaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamana cadaaba alxariiqi dabka cadaabkiisa ayaanu dhedhansiin doonaa maxaa sidaa loogu galay daalika kaas oo la cadaabayo haabitun wuu sugnaaday bimaa bisababi sababtiibu ku sugnaaday qadamad ay hormarisay baa lagu odhanayaa yadaaka labadaada gacmood wixii camalood samaysay iyo wa anna allaaha alle laysa inuusan ahayn bidallaamin dulmi kii loo nisbeeyo lilcabiidi addoommaha uu dulmiyo wa min annaasi man yacbudullaaha tanna waxaa weeye waxay sheegaysaa dad aan diinta ku sugnaanaynino oo waxaa weeye isbaraanbarayo waxaa ka muuqata inay yihiin munaafiqiintii sidaas marka munaafiqna waxaa lagu yaqaanaa suuradaha muxuu ahay madiina wa min annaasi dadkii waxaa ka mid ah man yacbudu llaaha kuwa ilaahay caabudayo calaa xarfin waxaa weeye gebi gebi dhinacii ayay ku caabudayaan calaa xarfin calaa jaanibin wa darfin min addiini diintay dhinac qod bay ka taagan yihiin fa in asaabahu haddii uu ku dhaco khayrun khayr hadduu helo idma'anna meeshaasu ku xasilayaa wain asaabatu hadday ku dhacdo fitnatun musiiba iyo abaar iyo hadday ku dhacdona inqalaba wuu gadoomayaa calaa wejhi wejigiisuu yuu u noqonayaa khasira addunyaa adduunyadii wuu khasaaray waalaakhirata aakhirana wuu khasaaray daalika kaas huwa isagu alkhusraanu khasaaro weeye almubiinu oo cad haadaa wabillaahi towfiiq halkaa ha joogo